madaxweynaha jubbaland iyo maamulka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo shacabka iyo dadka reer jubbaland oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaan sharafay noo tahay inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeel gaarka ah ee jubbaland magaalada kismaayo runtii wax loo baahnaabay ahayd waana soo daahnay ka soo daahnay daruufo iyo arrimo shaqo iyo howlo jiro awgood inaan mar hor imaanay ahayd maanta ilaahay saantaanada soo qaaday ka horna ismaanna moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulkaba xiriirka annaga toosuu ahaa laakiin maanta ilaahay saantaanada soo qaaday maantaa nimid aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahad celiyo soo dhoweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirtana loogu soo dhoweeyey waa ku mahadsantihiin intaas kadib madaxweynaha sheegay jubbaland iyo koonfur galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waaye dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhexayso runtii arrinta ayad ahayd inaan laba jibaarno oo noolayno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaaggii aan soo xoojinno ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa saa la socotaan xilli adag oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno abaaro ahaa jiro oo si gooni ah koonfurtan soomaaliya u taabtay gaar ahaan ay ugu daran yihiin jubbaland waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahaybaa oonka iyo abaartaba bixiyo inuu ilaahay abaarta uu naga qaado guud ahaan gaar ahaanna gobolladan aan hadda nimid inuu ilaahay abaarta ka dulqaado runtii waa iswarsan doonnaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waa isu warsan doonnaa mar labaad iyo mar saddexaad aada iyo aada u mahadsantihiin madaxweyne adiga shacabkaadaba waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu